Madarasada Nurul Huda ee magaalada Kismaayo yaa la kuwargeliyey inay isku baxaan dhulka iyo deegaanka maadaama milkiilihii dhulka uusan sheegin inaysa ganaaxuya. Madarasada Nurul Huda yaa ku dhawaada waliba Qur'aan Kariimka ka baraya saddex boqol oo arday ahna sooyanaska jarana agoon iyo hano danyar ee macalin maxamed cawil isaaq oo kumid eh macalimiinta ardadan walbarow iyo ko kumid eh odayaalka deegaanka yaa ku warbi xaalada hala derastay madarasada Nurul Huda ee magaalada Kismaayo.
baahi ay qabto madarasada hadda aan dhex fadhino oo aan ka ahay mucallinka madarasadaasi waxay qabtaa baahi meesha ay ku taallo oo ilmaha qur-aanka kariimka ah lagu barayo waa meel qof shakhsi ah uu leeyahay sidaas daraaddeed waqaf ma aha waa meel qof uu leeyahay waxaa la codsaday qofkii iska lahaa codsaday in uu rabo in uu gato booskiisa haddana mudnaanta uu siiyey ka madaraso ahaan in ay isqabanqaabiyaan oo booski haddii ay iibsan karaan ay iibsadaan oo gataan wax u diyaarsan oo hadda meel u yaalla oo ay ku gadan karaana ma jirto sidaas daraaddeed waxaan istusinay in aan la kaashanno arrintaa iyada ah qof walba oo muxsin ah dal iyo dabadba meesha uu ku nool yahay si uu u badbaadiyo dhallaankaas ama ubadkaas waxbaranaya oo iskuu jira dalley iyo agoommo si uu loo badbaadiyo waxbarashadooda oo ah qur-aanka kariimka ah waana wax maanta laisku baraarujiyo oo laisku dhiirigeliyo in lagu qabto gacanta midig oo la barto waa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala madarasata nuurulhuda waxaan rabnaa insha allaahu buqcaddan ay madarasada degan tahay ninbaa iskale oo shaksi ah waxaan rabnaa walaalayaal insha allahu ninkii dhulkaan lahaa wuxuu yidhi hala ii soo iibiyo hala ii soo gado dhulkii baan rabnaa marka inaan u gadno ay ardayda qur-aankii ay ugu bartaan oo halkaas aan oga faa'iidaysanno ilaahay dartiis sadaqo jaariyana ay noo noqoto waxaan rabnaa marka insha allaahu inaan isu kaalmaysanno waxaan rabnaa marka insha allaahu dhulkan qiimihiisa ninkii lahaa wuxuu noogu sheegay labaatan iyo shan kun oo dollar baan ku rabaa buu yidhi dhulkayga waa ka codsannayoo waxaan dhahnay dhulkii ardayda ayaan u gadaynaa si ay qur-aankii ardayda ugu sii bartaan oo halkaa khayrkii iyo nimcadii uu u sii socdo dhulka cabirkiisana waa labaatan lagu dhuftay lixiyo toban waa labaatan lagu dhuftay lixiyo toban muslimiinta meel kastoo ay joogaan waxaan ka codsanaynaa dalka iyo dibaddaba inay insha allaahu khayrkaas ay nagala qayb qaataan waxaan codsanaynaa laba kun oo qof inaan helno oo qofkiiba toban doolar uu bixiyo laba kun oo qof inaan helno oo qofkiiba toban doolar uu bixiyo runtii wax weyn bay noo tahay laba kun oo qof markaan helno oo qofkiiba toban doolar